si wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo magaciisa la yidhaahdo ismaaciil baqaa'i ayaa sheegay in go-aankii ka soo baxay waddamada laysku yidhaahdo g sn ee ay ku dhaleeceeyeen weerarkii iiraan ee israa'iil uu ahaa mid eex ah oo ay mas-uuliyad darro ka muuqato iiraan ayaa salaasadii toddobaadkan inka badan boqol iyo siddeetan gantaal ku riday israa'iil iyada oo tehraan sheegtay inay kaga jawaabtay dilalkii hogaamiyeyaasha xamaas iyo xisbullah iyo weliba weerarada qase iyo lubnaan dadka ka faallooda arrimaha gobolka bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay tel aviif damacsan tahay inay duqayso goobaha nukliyeerka iiraan iyadaoo dhinaca kale wasaaraha israa'iil uu sheegay inay meelo badan u calaamadsan yihiin haddaba jawaab nooc ma ah iyo israa'iil qaadi kartaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain haddii xaafid sida ay sheegeen mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah oo xagga militariga ah waxay sheegeen in argoosigooda uu dhici doono wakti iyo meel ay ayaga u xusheen oo ku habboon iyagoo oole weliba arrimaha bartilmaameedsan doonaana ay tahay meelo istraatiijiyad muhiim ah ay u arkaan inay u leedahay iiraan wejiyo badanna yeelan karo argoosigooda oo ay suuragal tahay in gudaha iiraan ay bartilmaameedsadaan sida barnaamijka iiraan ee nuclearkeeda ama ma ee kooxaha banaanka ka iiraan ee gacan saar kala leh iiraan ama ku sugan lubnaan ama ku sugan syriya khaza iyo maxay aheeday yemenba waxaa kaloo jirtaa cabsi weyn oo laga qabo in maxay aheed meelaha laga soo saaro shidaalada iyo ceelasha shidaalka ay bartilmaameedsadaan israa'iil iyo diyaaradaha iyo garoomaha muhiimka ah taasoo uu maraykankana sheegay in uu sii kordhin doono dadaalkiisa uu ku wado inuu garab istaaga israa'iil difaacana weerar kaga yimaado iiraan inkastoo iiraan ay sheegtay haddii ay israa'iil soo weerarto inay diyaar oola tahay weerar rogaal celin ah oo ay ku burburinayso taasoo xaaladdu markaa ee suuragal ay tahay in ay xiisuhu cirkaa usii kaco dhankastaba si kastaba ha ahaato xaaladda tani ma fadhido dagaalka qase lubnaan iyo israa'iil iyo tuurtuurka xuutiyiinta ma ku sii fidi doonaa bariga dhexe waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid cabsi weyn baa jirtaa oo ah runtii dagaalkan in uu ku fidi doono gobolka bariga dhexe iyo iyo iyo iyo meelo ka fogba oo oo dagaal caalami isku bedelo sababtuna waxaa weeye waa midda koowaade kooxaha iiraan ay xulafada yihiin ee ku sugan khaza ama ku sugan yemen iyo lubnaan iyo syriya runtii waxay leeyihiin mandiqa ahaan ama gobol ahaan waxay leeyihiin karti ay ku duulaan oo sawaariikh ku asqayaan israa'iil waxna ku yeelaan way leeyihiin taasoo iyadana keeni karto rogaal celin xagga israa'iil waxaa kaloo jirtaa maadaama ay ku sugan yihiin kooxaha iiraan xulafada la-a meelo istraatiiji ah maadaama maraykanka ciidamadiisu ay bariga dhexe fadhiyaan iyo dowladaha khaliijka way gaari karaan runtii oo meelaha shidaalada laga soo saaro dowladaha khaliijka ah bay duqeyn hadday kululaato iiraan waxay adeegsanaysaa kooxahaas in ay waxyaalo gaarsiiyaan dowladaha gobolka taasoo keeni karta markaa sida sacuudi carabiya oo kale iyo imaaraadka oo kale inay kasoo saftaan dhanka israa'iil iyo xulafadeeda waxaa kaloo jirtaa arrin caalamiya inay ka dhalan karto oo maraykanku hadduu kululaado oo la bartilmaameedsado ay suuragal tahay isaga iyo nato iyo xulafad ballaaran in uu dhanka israa'iil kasoo safto taasoo kalifaysa markaa shiinaha iyo ruushka in ay xagga iiraan usoo hiiliyaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan